bismillaah alxamdulilah uma salaatu wasalaamu calaa rasuulilah mahad allay u sugnaatay dhammaanteed meelay ka bilaabateen meelay ku dhammaatay aan lahayn maanta meeshaan waxaa isugu yimiday qabiilka saddex iyo sagaal ee murursada la yidhaaho wuxuuna ka dhiidhinayaa ama uu diidan yahay kitaabkay ku dhaqmayeen nimanka inay waxyeeleeyaan rabaan hadduu gaal cad yahay iyo hadduu gaal madow yahay midna ka ogolaa mayno kamana ogolaa doono in kitaabkaynan wax la yeeleeyo dayaar uma ahin kitaabkaa waa ku dhaqanaa waa ku dhalanay asigaana ictiraafsannahay qof kalena ictiraafi ma doono ilaahay idankii muslimiinay nahay muslimiinta kaleento hadda lasoo qalqalgelinayo la leeyahay meelahaasaa wax ka jiraan wax jira ma jiraan annagu meeshayna abni iyo kala dambayn baan haysanaa wax dhibahoo kaloon haysta ma jiraan waxaan kaloon leenahay dadka deriskaana annaga uma soconno ilaahayna hanaga soo aruuriyo aadina mayna mana aadi doono muslimiinta deriska nala ab ma u soconno waxaan u soconno waa gaalka iyo ninka u kaalmeeyahaya gaal iyo ninka u kaalmeeya annagu beri baan kala nahay wax alla waxuu keensado uu leeyahay intaasaan u sheegaynaa annaga mursadaa nala yidhaah ma ogolin waxyaabaha xamar laga abaabulayo ama la warwareejinayo annaga diyaar uma ahin kitaabka ilaahay inaan ku dhaqanno ku dhimanno intaasaan diyaar u nahay ninka inuu khalkhal naga geliya rabanana beriyaan ka nahay intaasaan u sheegaynaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu awalan ilaahay baa mahadle uma waxaa mahadsan beesha saddex iyo sagaal oo beesha mursadaa loo yaqaan oo maantay ku soo xaadirtay degmada wabxa ayagoo ka dhiidhihaya cadowga isbahaystay oo macaawisley loo bixiyey iyo murtadeenta gaalada kobaqaadka u ah iyo gaalada ayaguna kor ka ilaalihayso beryahan xamla ku soo qaaday gobolla walaayaadka islaamiga khaasatan degmada galguduud haddaan ka naha beesha murugsade arrintaas waa arrin aanan oggolaahaynin in lagu soo duulo dalkayna iyo dadkayna iyo diintayna ma oggolaa doonno waa uga degaynaa dadka la soo marin habaabiyey oo macaawisley loo bixiyey oo iyo murtadeenta qandaraasyada lagu soo qaatay oo inay burburiyaan raba ku dhaqanka shareecada islaamka ee deegaanka ay ku nool yihiin beesha saddex iyo sagaal ha ku kalsoomanina waa idiin sheegaynaa waa idiin caddayhaynaa wax badanaa gaala isku soo dayday gobolkan inay timaado ayadoo etoobiyaan leh ayadoo nuucyo kala duwan leh ayadoo mushrikikaan leh degmadan waxbaxood waa taqaanaa godadkii lagu duugaana meesha ku yaallay ku aasan yihiin hadda casharkaas waa lama ilaabaan adduunka u yaallaa casharkii casharka ku xigana waa haddaadna soo hunguriyeysaan inaan idiin dhigayno insha allahu tacaalaa annagoo ilaalahayna ku dhaqanka shareecada islaamka ilaahayna na faray waman qutila duuna maalahu fahwa shahiid waman qutila duuna ahlu fahwa shahiid annagoo shareecada islaamkaana amartay annagu qabaa'illa muslimiina duulaan kuma ihin mana danay hayno dadka waxaan leen ku kalsoomo gaaladu maran habaamiso qabaa'iladaha ilaahay haw soo laabtaano ha ka tooba keenaano fursada aad joogta oo hadda fursad ay haystaan waa uga degaynaa taas annaga uga nasteexaynahay uga nasteexaynahay haddaan nahay beesha murugsade waa uga nasteexayhaynaa dadka oo murtadeenta oo la yidhi dhagaha loogashoo shubay dadkiina qabsadha been yaan laydin sheegin been yaan laydin sheegin hordhac waa haysatiin kuwii soo hormaray waa kollay waxay la kulmeen laydin sheegi maa haddana waa idin faahfaahaynaa insha allahu tacaala waxaan leenahay ha ka waantoobaano kuwa annaga nagu nasab sheegto hadda mursado ah oo lalahay waxay ku shirayaan hotel dayax iyo meelahaas war ilaahay ka cabsadha ilaahay ka cabsadha dadkiinna ha dulaynina naftiinna ha qaribinina gaalada ha u adeeginina ilaahay u tooba keena idin leen haddaad tooba keeni diidina kolley waxaad heshiin ragba rijaala inka soo horaysa waana idin jeeg waa ujeedino hadda meesha fadhino rijaal baa joogta ilaahay kitaabkiisa ilaalihaya naftoodana ilaahay ilaalihaya ilaahayna oo waajib ku yeela waxaan leenaha farriin ugu dira insha allahu tacaala gaalada caddaan iyo madow madab kastoo yeesho muslimka u madoobo madaxa goyhaya murtadeenta la soo maran habaad damiirlaawa gaal soo diray oo diinta dumahaya annagow diyaarhood daba nuqoolina allahu akbar allahu akbar ilaahay baa mahad iska leh ummadaha deriska nala ah oo walaalaha aan nahay oo muslimiinta ah annagu waa walaalahaynna diintaan ku nahay nasabkaan ku nahay degmadaan ku nahay wax colaada iyo wax dhiba uma qabno duulaan kuma nihin marka koowaad waxaan leynaha marka qofka dadka haddeer deershahan kalena ahow waxaan haddeer maalmahan idaacaadkiina iyo meelaha aan ka maqlaynay in aad u hanqal taagaysiin sida aad u soo aadi laheedeen gobolkan galguduud sida degmada wubx oo kale qoladii isku dayda marka oo qabiilhaan isugu dayda dhinkay wadataba ha kaashato ama murtad ha kaashato ama gaal saliibi ha kaashato waxaad ogaanaysiin annagoo ilaahay kaashanayna ayaan diyaar idiin nahay ilaahayna waxaan ka rajaynaynaa in hadda ka hor saasoo kale ayaa xamlooyin duulaamha oo dulmi wataa ay u yimideen degmadan waxaa ku yaalla qabuuri la dhihi jiray qabuurida mushrikiinta waxaa ku yaalla qabuuriya etoobiya hadda koonfur waxaa ugu yaalla qabuuri ninkii la mushrikiinta barina waxaa ugu yaalla kuwa etoobiye galbeedna godad waaweynaa uga qodan kuwa murtadiinta iyo hadda xamlada socota imaada waa gelaysiin insha allahu tacaala haddaad noo timaadiin waa gelaysaan waa gelaysiin haddaad noo timaadiin insha allahu tacaala waxaan idiin sheegaynaa marka dadka manahabaawga iyo lagu soo qaatay mataqaana yani in nimankan ee qandarashada kusoo qaatay oo gaalada ee soomaaliya hadda midda joogta iyo midda dibadaha joogta intaba loogu waarsanayo waxaan leenahay ha ku kadsoomina la qimaysiin haddaad soo aadiin degmadan iyo dalka ee ummadda islaamka ah ka taliyo diinta islaamka oo ilaahay waa dumaynaa nuurkaas haddaad aadin ma cunaysiin waxaad soo qaadateen meelaha hadda hisiin ku haystaan lida leyna haddii kalena suban idiin dhaqa insha allahu tacaala ma cuni doontiin haddii alla idmo intaas waxaan leeyahay marka ummadaha deriska ah oo walaalaha aan nahay oo dadka hadda qandarashada qaata ay dhex taagan yihiin saas ayaan u sheegaynaa iyo ninka la yidhaahdo iyo gacansaar labana dawlad ha ku kadsoominina dadka qandarashada uga qaadanaya xamar oo hoteelada u fafadha oo hodoolka hadda shalay ay u fadheen sida noola sheegay dayax ha ku kadsoominina qandaraashka aad qaadateen waxa waa la dhacahe guryihiinna ku cuna haddaad soo aadiin soo horreeyo mursada arki ma doontiin galgaduud ku arki maysiin waxaad arki doontiin iyadoo lugaha laydinka jiida adankomaydoo dulloobay kiina kalena uu dhaawaya ama uu araray waxaan leenaha marka ummadda muslimiinta meel walbay joogta yayse ku kadsoomin naftooda iyo maalkooda iyo dhiiggoodana yayse ugu bannaynin murtidiinta iyo mushrikiinta iyo gaalada saliibiga oo midab kasta leh oo dalka soomaaliya ku soo duulay haddeerna tabar waaye tabartooduna ay tahay in dadka rayadyada la yidhaahdo dabka hala gelsho hana looga baxo hadda kuwa maalmo dhawow xamlooyinka soo qaaday mar alle magomaydkaalka waan ka carareen qabiilka ay gelsheenna waa waa uga carareen ha ka waantoomaano ilaahay haw tooba keenaano ilaahay haw tooba keenaano ha ku naqdaano kutubkooda iyo iimaankooda amnigooda iyo sakaaraadkooda wuxuu ku jiraa inay diinta islaamka u laabtaan hadday u laaban waayeen dhiiggooda iyo neeftooda ayagaa baneeyey iyo nacfigooda waxaan leeyahay ilaahay subxaanahu wa tacaala koonkan maamulkiisa dastuura u keenay waa ku dhaqanka shareecada islaamka cidda rabta inay mid kale ka hirgeliso ma u suuroobi doonto meesho kaloo laga hirgeli kale la hirgeliyo laakiin dhexda saddex iyo sagaal kama hirgeli doono biidmillaahi kariim waxaa nafteenna aan u bixinno diyaaru nahay ku dhaqanka shareecada islaamka biidmillaahi tabaaraka wa tacaala waxaan baaq dheer u dirayaa dadka ku magax ku nisbo sheegta magaca saddex iyo sagaal ee ku nool ee ku hoos nool dowladda riddada ah ee u taliya gurguurta rabana inay dheriga ku bisleestaan inay saddex iyo sagaal debka ku shubaan oy kitaabka ku dhaqankiisa ay ka leexiyaan waxaan leenahay ilaahay uga baqa u soo naqda diintiinni waxaad qaadataan ma la- ma laysa doontaan ilaahay subxaana wa tacaala idiinma daaweyn doono haddaad diiddaan halkay idiin bannaanta inaad ku cuntiin la taga laakiin ha isku dayina bataatan inaad beesha saddex iyo sagaal inta la dhex timaadin aad ku cuntiin oo mus- ood ka fulisiin obaroshinka aad wadiin waxaana ilaahay ka rajayn doonaa in qabuurada mushrikiinta iyo kuwa gaalada kuwii saddexaad u murtidiintana waxaa laga qodi doono wabilaahi towfiiq wasalaamu calaykum warahmatullahi wabarakaatu qabaa'ilka deriska nala ah oon deegaankeenna derisyaalkeenna waxaan leenahay faarta iyo dadka daaluminta iyo gaalada is adeegsatay waxay inin sheegayaan waa inaad diintiina dumisaan waa inaad dadnimadiina maaragtay ku dheeshaan waxaan leenahay dad islaam ahoo walaalahaan nahay waxaan inin leenahay dadkaas in mararaabiha in aad ka soo laabataan ka waantowdaan annagu haddii aan nahay beesha saddex iyo sagaal waxaan rabnaa in aan nafteenna iyo diinteenna iyo nacfigeenna aan difaacno uma soconno cid kale oo derisa inaan ku duulno diyaar u maahin in aan danayno diyaar u maahin waxaan halkan kala hadlaynaa dhammaan dadka muslimiinta meel kasta ay joogaan carab iyo cajib annagoo ah beesha saddex iyo sagaal maantay waxaan u taagannahay inaan u dhimano shareecada islaamka cid kasta kusoo duusho oo mushrig iyo munaafiq iyo gaal isdugsanayana waxaan diyaar u nahay inaan dhiiggeenna ku bixinno oo nafteenna maalkeenna ku bixinno oon dalkeenna iyo dadkeenna iyo awlaadeenna iyo deeqeenna aan ka ilaashano cid kastoo isku soo daydana waa ku khasaari doontaa baydilaahi kariim intaas waa hadalka hordhiciisa dadku waa islaan dabacsan oo dhaqanka diinteen leh ama waa kufriga diidan iyo daalun daba jooga ama waa adduunyada kuway raacda damacoodi afartaa digsiye waxaan daraf ka raacsiiye difci waa jahaadka dagaana waa haddaya kowdhe danaastow maqal adiga baan kula dardaarmaa doolar qaadataa iyo dulaadhii ka noqotaaba daalumaan dantii garan difaac meel u gelisaaba inay dari- dunidu deban gaabantahay laguna duugaayo oo ma og tahay cid kale ay hadhow dood kugu deeqsiinde afartaa digsi iyo waxaan daraf ka raacsiiyey allah nool dunidan asaa nolosha teediile najuubaysnima kay dheheen nabar la gaarsiine naaquudadii dhowro jira naaqusaa gala dhe intii niyad ka taageersaneed nawrkood baynowdhe duniyadan ilaah baa iskale nolosha teedaah inta kale nafteeday dhibiyo nooli allabaale asalaamu calaykum waxaa halkaan isugu yimiday oo fadhiyo dad muslimiin ah dadka deegaanka ah qabiilka la yidhaha murusado saddex iyo sagaal ah waxay mataqaanaa ka dhiidhinayaan ay diidayaan shareecadooda in laga dooriyo in lagu xiro xumaan iyo mataqaanaa nijaas wax jaatar iyo bakti in la dhex keenay diidan yihiin way ka dagaalamayaan allahna wuxuu yidhi waxaan weli iyo gacal u ahay dadka aniga bes rumeeyo waxaan ka saaraa mugdiga waxaana u saaraa nuur ilaahay wuxuu sheegay waa dhab waa kalaamullah qur-aanka ilaahay sidaas sheegayo dadka mataqaanaa xumaanta iyo baksiga iyo nijaasta oo daaquudada rumeeyeenna waxay ka saaraan nuur hadday heesteen inta ka saaraan mugdi u bixiyaan annagu waxaan nahaa muslimiin ee, waxaan mataqaanaa haysanaa kitaabka qur-aanka iyo sunnadeena nabiga calayhi salaatu wasalaam ayadaan ku diriraynaa ayadaan ku dhimahaynaa haddaan nahaa qabiilka saddex iyo sagaal waxaan garab taagannahay anugu qof duulaan ku maahin muslimiintii kitaabka ilaahay haystaan garab taagannahay waxaan difaacaynaa ubadkayna iyo diinteenna iyo dadkeenna iyo cirdigaan sharafkeenaan difaacaynaa in sha allah ayadaas ayaan ku aan ku- aan ku- aan ku dhimaynaa in sha allah ayadaana inaan ku noolaana rabnaa ilaahay baa cise iska leh kufrigu waa nijaas iyo baq ilaahay nama bido kufri iyo nijaas iyo baq